galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan inkastoo ay degan tahay deegaanka ceel afweyne gobolka sanaag oo ay maalmahani ka jireen colaado soo noqnoqday ayaa waxaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa xubno ka mid ah abwaanada waxaanay baaqiyo kala duwan u direen dhinacyada ay dirartu u dhexayso mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale culimmada wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo shirkaasi jaraa'id goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
waxaa naga dabqaday oo aanu ka dabqanay oo maanta ururka isu keenay shaqaaqadaa ka dhacday bari ceel afweyniyaa gagaarkiisa soomaalidu in badan ayay ka hadashay waxaa dhaqankeenu in badan buu ka hadlay waxaa la yidhi hilib idaad iyo hadaf sokeeyaba waa la qaboojiyaa labadaba waa la qaboojiyaa waxaa la yidhi toban geed wax kaa kiciyo geeri sokeeyaa godob sokeeyaa jirta baa la yidhi waa godob sakeeya maxaad leedaa la yidhi waxaan leedahay tidhi guurta a seexan garashahooyda iyo baxashada maa leedahay tidhi maxaa kale leedahay tidhi agoon badata oday goblaba iyo ukutaalanta maan ka tagaabay tidhi soomaalidu dhaqankeedu in badan buu ka hadlay waxaa waa cedhixumo
cidda xil qaatay ee xilka sida ee somalilan xil u sida dable ilaa dhakada ugu sarreysa ayaan anigu erey odhanayaa waxaan odhanayaa waxa weeyaan xilka aa sidaan waxaa la yidhi xilka aa sidaan wuxuunbaa kaari saddex shay baa kaarida baa la yidhi xilka aad ku weydaa gar eexo guddoon jilicsan iyo gacan gudhan waxaanu leenahay cidda xilka somalilan u sidaa kala saari maayo soomaalidu waxay tiraa imika ay maraysaa haddii laba islaamood isqabsadaan ha loo tago madaxweyne u arrin ha ka soo bixiyo madaxweynuhu meel walba ma joogo arrinkuna madaxweyne qura maha cid kasta oo xil sidaa ilaa dabla dhiban way saarantay kelmaddaas gar eexa ha qaadina guddoon jirecsan ha la imanina gacan gudhanna hala tegina meel iyaga intaasaan odhanaya
bal labadii nin labadan raasee walaala ah ee magaca la baxay ee ab iyo abtiga ah ee dhal iyo dhashiihow bal hadda intiriya intii idinka dhimatay iyo inta dhaawaca iyo intii dhacantay bal hadda tiriya khasaarahaas intuu leegyahay bal hadda tiriya bal wax haddana u miisaantaan maxaa idiin soo bedelay miyaa faa'iideen mise waa khasaarteen ma garan laydin waxaa la yidhi dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waar markuu nin idinka dhinto guri walba waa laga ooyayaa labadii hooyo labadii aabbo labadii habaryar labadii eedo habarwadaagtii ilma abtigii ilma adeertii guri walba waa laga ooyayaa dumarka weerka cad u xidhaysaan midba waxaa dhacaya in walaalkeed iyo ninkeed isdilaan labadu way dhintaan xaggay u ciirsataa agoomahaa soo kordhinaysaan madna waa moodaysaan war wax alla wax dagaal idiin soo sido iyo balaayo ma jirto nabad baa la dugsadaa nabad baa macaan dadka lagu khamaaraya ee dhiigooda lagu bayacmushtarinaya waa idinka waxaanu leenahay war fakera fanaan xasan cumar rooraaye ayaa isna hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waxaa lagu duulayaana ma aha inamada yeerada cilmaabtiga iyo habarwadaaga iyo suseejiga iyo maaha soomaalila inay burburintiinaala wada waxa weeyaan dawladdu inay quwadeeda tuso quwadeedu waa maxay dawladdu waxay leedahay shirdoonka ha lagu sii daayo kadaha dabadiisa ku jira hala soo saaro geesta kale abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays ayaa isna ka mid ah xubnihii abwaanada ah ee halkaasi ka hadlay waxaana xuseyn colaadan oo la joojiya ay tahay waxa maanta loo baahan yahay abwaanada ayaa suugaanta ay maanta ku cabireen khasaaraha ka dhasha colaada waxa iyana ka mid ahayd ummad yahay waxaad qaybteen qaranjab weeyaane ma jidkii qodxaha laga guray maanta dib u qaaday ma khasaarihii lala rabaa qoorta loo geliyey qoomwada walaala-a miyaa qunis isku laynaya ma waxaan dad kale qaadan baad qaayibteen idinku allahayow adaa qaadire qaab xumaa taladu barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa